waxa uu dhaqaaliyari aad u daran soo wajaayi maamuladay dowladda kenya ka dhistay dhulka nefdi iyadoonay madaxdu ugu sarraysay maamulkaasay ka dhawaajiyeen inay shaqo joojin ku samayni doonaan howlo badan oo halkaasi ka socday sababtuna ay tahay inaanan la helin wax lagu dhaqaajiyo lacag ah guddoomiyaha magaalada wajeer ee dhulka nefdi sidoo kalena madaxa guddoomiyeyaasha ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in maamuladay kenya ka dhistay dhulkaasay soo wajaaday dhaqaalyari bahsan isagoona tilmaamay in guud ahaan maamul goboleedyada ka dhisan n f d ay ku jiraan xaalad aad u liidato xagga dhaqaalaha ah ninkan oo lagu magacaabo axmed cabdulaahi ayaa wuxuu tilmaamay in dhaqaalaha maamuladay kenya ka dhistay n f d uu haatan marayo halkii ugu hooseysay waxaanuu carabka ku dhuftay inay u baahan yihiin lacag dhan saddex iyo toban dhibic shan bilyan oo shilin oo horey ismaamulada loogu qoondeeyey wuxuu intaasii raaciyey inay hadda ku qasban yihiin joojinta shaqaalaysiinta dadkii ay kenya u soo wakiishatay inay nidaamkeeda oosgeyso say uga shaqeeyaan danaha xukuumadda nairobi maadaama ay la nool yihiin dhaqaalyari bahsan si kastaba dadka iyo weliba maamulada ka dhisan dhulka n f d ee kuwa jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan iyadoo ay maamulada ka sheeganayaan dhaqaalyari dadkan ay la nool yihiin macluul aad u daran